Dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana bartay isticmaalka kombiyuutarka ayaa ku shaqaysta xirfadaha nashqadeynta loogooyinka, boorarka, goobaha ganacsiga, iskuulada, aroosyada iyo xirfadaha markaasi muuqaal duubista. Shaqadan ayayna dhalinyaradu ka maareeyaan nolol maalmeedkooda iyagoona xirfadana kusoo bandhiga baraha bulshada ay ku leeyihiin si ay u helaan macaamiil badan. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta xirfadahan ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyey sida ay uga shaqaystaan iyo noloshooda sida ay uga maareeyaan.
xirfad ahaan waxaan bartay xirfadda loo yaqaan graphic design video editing inta badan waxaan ku shaqaystaa graphic design oo waxaa waaye sawiraanta waxaa lagu soo diraa iyadoo oo sawir caadi ah oo lasoo qaaday lagu soo dira oo sidaas ayaan lacag ugu qaataan ku habeeya oo qofka sidii aas rabaa ugu dhigaa ama anigaa soo qaado oo sidaas mataqaanaa ku habeeyo oo yacni qofka sidiis raba ugu dhigo sidoo kalenta waxaan sameeyaa booraarka yani waxaa waaye boorarka yani sawiraana mataqaanaa oo lagu naqshada uu leeyahay iyo qaab loo naqshada uu leeyahay waxaas ayaan farsameeyaa sidoo kalenta video editingka waa habeeya oo waxa waaye marna anaa soo duubo marna dhalinyarada inay soo duubta ay iisoo dirto xirfadaas ayaan bartay horta dhalinyarada inta badan way jecel yihiin inay bartaan laakiin isticmaalkooda uu yaryahay oo waxay iska jecel yihiin inaan isku dhibin magaalo jooggeeyo iyo dhalinyara nin dhalinyara ahay wixii waa soo qaadaa sawiraantii ama waa laysoo diraa wixii haddana waxaan kasii qaataa lacagteyda kasii qaataa waxaan ka qaataa shan doolar afar doolar sawiraanta markaa soo duubo sidaas ayaan mataqaanaa ugu shaqaystaa raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad ayaa mahadsantihiin sidoo qurux badan aada maanta waraysiga aad iga qaadaysiin waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku shaqaysata graphic designta iyo graphic designka iyo wax naqshadaynta graphic designka iyo wax naqshadaynta qaabab kala duwan ayaan ku shaqaysanaa waxyaalaha kala duwan aan qaban graphic designka markaan joogno waxaa ka mid ah sawir qurxinta oo kale boor sameynta logooyinka waxyaalahaas kala duwan ayaan sameynaa inta badan waxyaalaha aan sawiraanta aan soo qaadno kalo ayaan inta badan aan ku shaqeynaa oo sawiraanta meelaha dadka ayaan ka qaadnaa oo aan u qurxinaa sidoo kale boorashana dadka boorka oo kale dadka aan u suubinaa oo ay sidii rabaan ayaan ugu naqshadeynaa waxaan kaloo suubinaa sawirada oo kale ayaan dadka ayagoo meel kale iskaga soo qaado kalo ayay noo soo diraan ayaan dib u naqshadeynaa ayaan halkii sawir camal ugu naqshadeynaa shan doolar asigoo sawirkii si qurxan ah oo nidaamsan ayaan sida si wanaagsan uga habeynaa maasha allah xirfadan nolosheyda aada iyo aad ayay u xaqab jartay oo wax waliba aan ugu baahnahay waa aan ka helaa